barnaamijka dhallinyarada maanta
kulanti wacan dhegaystayaal halkani waa washington ku soo dhowaada idaacadayda duhurnimo idinka imanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka labiyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitirban iyo f m-yada geeska afrika
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa khamiis bisha maarch waa saddex iyo labaatan sanadka labada kun iyo toddobiyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta halkan waxaa idinkala socodsiinaya ismaaciil xuseen farjar iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
qodobada aan idinku hayno idaacadda duhurnimo waxaa ka mid a dhallinyaro badan oo badaha ka kalluumaysan jiray ayaa haddana mar dambe isu beddelay budhcadbadeed mid ka mid a dhallinyaradaas oo haatan ka baxay falalka budhcadbadeedda ayaa inala wadaagaya waayo aragnimadiisa burcbadeed annagu faystuwan inaan nahay ma aana isku haysan waxaan isku haysanay dad badahoodii loogu soo weeraray oo xeebaha doon aan baddii geli weynay shamaagaheenii la bilaqaystay qoryana loola soo baxay meel aan ka shaqaysanno aan weynay dhallinyaradu waxay xiiseeyaan inay xog ka helaan suugaantii hore ee la xidhiirtay dhaqanka soomaalida mid ka mid a hal abuurada ku nool booroma ayaa murti inoo ah
geela markaannu xeeb joogno ee aaggaa saylici iyo dhankaas aanu joogno waxaannu ciyaari jirnay saylici oo gabadha waxaannu odhan jirnay soo soco siraadhe sidaadoo kale la waaye tag tag tag hadday gabadhi soo odhan weydo "Ah, haddaad gaaran weheyda gaardhigey miyaad gaaran gogol si loo dhigo ey baanu gabadha odhan jirnay goordhow ayaad maqli doontaan iyo weliba dhinacii heesaha ayaan iyana ka madhnayn barnaamijka qadabii aruus nololda caduuca aan wada takayno cashaqu waa darare farxad iyo damaasha daynkiina nagu simo
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna dhallinyarada maanta balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida booliiska dalka britain ayaa maanta sheegay inay xireen toddoba qof kadib weerarkii arbacadii shalay ka dhacay meel ku dhow xarunta baarlamaanka magaalada london kaasi oo saddex qof lagu dilay soona dhammaaday markii sarkaal boolisa uu toogasho ku dilay qofkii weerarka soo qaaday mark rowley oo ah madaxa qaybta ka hortaga argagixisada ee booliiska london ayaa sheegay in xariga uu yimid kadib baaritaan lagu sameeyey lix guri islamarkaana baaritaanada ay weli socdaan london birmingham iyo qaybo kale oo dalka ka mid a ayay weli kasii socdaan ma uusan sheegin haddii dadka la xira ay si toosa ugu lug lahaayeen weerarkii arbacada waxaan weli rumaysanahay ayuu yidhi in qofka weerarka geysta uu keligii ahaa waxaana uu sameeyey islamarkaana ay dhiirigeliyeen argagixisada caalamiga ayuu yidhi rowley oo wariyaasha la hadlayay waxa uu sidoo kale sheegay inay la tahay in magaca qofka weerarka geysta aan la shaacin inta lagu guda jiro marxaladan xasaasiga ah baaritaanka ayaa waxaa hadda diiradda lagu saarayaa sababta weerarka qaabkii loo diyaariyey iyo dadkii xiriirka la lahaa ninka weerarka fuliyey ee dadka ku jiray buundada westminster hay-adda i c r c ayaa ka digtay in keliya saddex ilaa afar bilood fursad loo haysto si loo weeciyo ama wax looga qabto macaluul ka dhacda oo malaayiin qof ku disha saddex dal oo afrikaan ah iyo dalka yeman hay-addan gargaarka ee fadhigeedu yahay dalka switzerland ayaa sheegtay in muhiimaddu ay tahay in deg deg wax loogu qabto si looga hortago masiibada ka dhacda qaybo ka mid a dalalka soomaaliya yeman koonfur suudan iyo weliba waqooyiga bari ee dalka nigeria xaaladda ma aha sidii caadiga ahayd sidaasi waxaa sheegay agaasimaha howlgallada i c r c dominit stilhart
halkaad nagala socotaana waa v o a washington dhallinyaro kala duwan ayaa badaha ka kalluumaysta hase ahaatee qaarkood ayaa cabasho ka muujiya dhibaatooyin ay sheegeen inay kala kulmaan maraakiib iyo dooniyo ajnabi ah taasi waa mid ka mid a sababaha dhallinyaradu ay ku tilmaamaan in ay abuurtay weeraradii burcadbadeedda mustafa maxamed geedi waxa uu ka mid ahaan jiray dhallinyaradii burcadbadeedda ee weerarada kala duwan ku qaadi jiray maraakiibta iyo doonyaha shisheeye haatanna falkaasi waa uu ka baxay wuxuuna u nool yahay si caadiya waxa uu sheegay inaanu diyaar u ahayn inuu mar kale falkaasi ku laabto wariyahayaga cabdiwaaxid macalin isxaaq ayuu u waramay
cabdi waaxid burcbadeed annagu faystuwan inaan nahay ma aana isku haysan waxaan isku haysanay dad badahoodii loogu soo weeraray oo xeebaha doon aan baddi geli weynay shamaagiheennii la bilaqaystay qoryana lala soo baxay meel aan ka shaqaysanno aan weynay waa ogtaa waagii hore argoosato iyo malaay iyo libaax baa la dhoofi jiray annaguna ayagaa ka shaqaysan jirin maraakiibta agteena mari jireen ma ana ku leexa jirin mana aan naadi jirin markii aan weynay malaaygii kalluunkii iyo argoostadii dubay loo dhoofi jiray sidii dadku u fahmayaan wixii ganacsataana gadi jirtay hal xabo aan soo qabanno waaweyn shirkadahani iyo annagu waa isku basbeel markaas kabacdi bay dhacday in burcadnimo bilaabato waxaan ku bilownay janifyada inaan weerarno oo aan cayrino annagoo xataa aan qabanayn markaan cayro ku bilowno oo aan fogeyno haddana qoryo soo qaateen waxay bilaabeen ayaguna ayna sakaay difaacaan oo aan cayri weyno oo markaa u dhowaanaba ay suub nuu ridaan iyo dhishiike iyo bitime iyo waxay haystaan oo dhan hubkani iyo koodii koodigaa tayba batay waa ka cararno waa awoodi weyna in macnaha aan cayrino taasi markay dhacday waxaa go-aan ku gaarnay inaan qabanno annaguna markab ama janif ha noqdo wixii awood aan u leenaha wixna si kaa celiyana hadde ama dad naga dila awal aan awood haysanba diyaaradana ma haysano maraakiibna ma haysano laakiin intii aan awoodno inaan qabanaa go-aan ku gaarno lacagtii badda aan ka heli jirnana aan saas ku helno go-aankeenu kaasuu ahaa tuuganimo nagama ahayn annaga markaas waxay naga ahayd naftiina maareeya bay naga ahayd nafteenna saasaan ku maarey jirnay allaastii waxaa dhacday in annagii badda saas ugu dagaalamayno oo halgamayna badda soomaaliya in nala ku tilmaamo burcabadeed iyo tuugo iyo waxoosh weeye dadkan markii hore haddii ay ku bilowdeen howsha inaad difaacataan badda e markii dambe waxay u xuubsiibatay soo ma ahayn in maraakiibtii la kala sooci waayo oo aad e bilowdeen in qafaalaasho xoogan lagaga geysto biyihii caalamiga ahaa ee ka baxsana kuwii soomaaliya adeer waxaa waaye kuwii badda gu- een soomaaliya ahaa marayay waxaa dhacday inay hub wataan oo aan u dhawaa weynaba anagu lafeenna uga baqnay xataa markaan ag marayno inay inti maraakiibta nagu soo leexiyaan doomaha wadana iyo kalmalaaygeenna ayna dul maraan dowladda waa u dacweyna idaacadaha ka hadli jir waa hadli jirna waa nala ka soo gaaro dad soomaaliyaana saasaan haysta baddeenni saasaan ugu haystaa wax noo jixinjaxay maana arag qof kasta markii aan aragnay inaan wax noo jixjaxay la arag waxaa go-aan ku qaadana meeshii adugu aan nala ku malaynayn markaas oo aan layslahayn soomaaliya joogta inaan wax ku qabanno ha ha annaguna markaan kalluumaysano sababtoo ah ilaa kalluunkiiba ayagiiba wuxuu la soo galay inay badahani ay ka kalluumaystaan waa taqaan xeebaha soomaaliya jamilada ku yaala biyaha afkooda baa la garaacay oo ukuma ay ka qaadanayeen annaguna meeshii aan nala ka malaynayn oo la awood ma lihin hub aan iskaga celinay meeshii aan nala ka malaynayna aan go-aan ku gaarnay inaan tuugays ku aadno oo aan wax ka soo qabanno barnaamijkeenu saas oo ah cabdi waaxid intii aad ku guda jirta xilligii burcadbadeednimada oo aad e, maraakiibta e, ajaanibta ah ee isaga kala guusho badiyaha caalamiga iyo kuwa soomaaliyaba aad qafaalka ku hayseen imise markab ayaa gacantaada ama kooxii adigoo aad ka midka ahayd e, ku teedsanaa xeebaha gobolka mudug gacantooda soo gashay walaahi ma yara cabdiwaaxid annagu dad isku go-aana ahayn meel kasta aan joogno burcabadeed xeeb kastoo aan joogno dad isku go-aan ahayn hal qofka soomaaliya hadduu wax soo qabta waxay nala ahayd qalbigeena in annaga dhan qabannay farxad daraaddeed bay nala ahayd si dadkaasi u noolaadaan xeebaha degan una badbaadaan oo dhaqaalo u helaan bay naga ahayd aniga inaan qabtay in nin kale qabtay in mid saddexaad qabtay isku midaan ka ahayn farxaddeenna waxay ahayd in markab oo keliya uu gacanteena soo galo
E, dhalinyarada inta badan e, marka hore waxay tilmaamayeen inay e, biyahooda iyo kalluunkoodii ay difaacanayaan hase haatee markii dambe ay e, howsha isu bedeshay howl qafaal caalami ah arintaa e, dhibaatooyin badan idinka soo gaara adiga intaad ku guda jirtay maxaa dhibaataa oo kala kulantay wallaahi cabdi waaxid sidaa u sheegaysa ayadoo burcad la aqoon anigan waxaan ka mid ahaa dadkii badaha lagu xabadooy jiray lafahaygi waa ku dhaawacmay xabad ay igu dhifteen markab janiifa marka aan ku dhaawacmayana waxay ahayd badda een, sida xeebaha soomaaliya meel hal mayl u jirta beriga oo badda gudaheeda baan ku dhaawacmanaa janiifuna markabinu toddoba markab oo janiifa oo socoto kolonyaa baan dawaacnay inaan cayrino lanno maxaa raadinayseen doominta u tagno u qaadano xabad bay nagala daaleen anaga ka mid ahaa dad ku dhaawacmay maana yaray meesha wax ku gaareen odayaal baa hadlay dad kasta hadlay cid soomaaliya naga hoos qaadi jirtana ma jirto baddana annagu hadda burcad ma nihin tuugana maan ahayn waxaan isku haysanaa dad baddoo difaacanay inaan nahay laakiin dadkii ajnabiga ahaayoo ayagu danahooda watay burcad badada naga dhigeen dowladaheenniina waa la qaateen shacabkeenniina waa la qaateen
E, imise marakaba adiga gacantaada e, wax ka soo qabsatay ama aad e, qeyb ku lahaatay oo aad wax ka qaadatay wallaahi cabdi waaxid waa kuu sheegay markab kasta oo laga soo qabtay badda aniga waxaa aaminsanaa inaan wax ku leeyahay waxa yaraataa badnaateena waa ka heli jiray wixii calafii galaadi waana ka qaadan jiray laakiin shakhsiyan iyo labo iyo saddex ma kala ahaynba burcad sida naloo yaqaano magacaasaan ahay isku midaan ahay
kaasi waxa uu ahaa mustafe maxamed geedi oo ka mid ahaan jira dhallinyaradii burcadbadeeda ee weerarada kala duwan ku qaadi jirtay maraakiibta iyo doomaha shisheeyaha waryaheena cabdiwaaxid macalin saaq ayuu u waramayay ismaaciil haye maxaa kaloo waraysigaasi ku saabsan oo noo soo socda qaybta labaad qaybtan hore wuxuu kaga hadlayay waayo aragnimadiisii dhinacii bu- burcadbeed xilligaas ka hadlayay qaybta labaad wuxuu kaga hadli doonaa een, mustafe haatan wax uu qabto iyo weliba talooyin uu dhallinyarada siinayo oo uu leeyahay tusaale ahaan falkan mar labaad in lagu noqdaa ma wanaagsana isla markaana dhallinyarada uu leeyahay si caadi u kalluumaysta een, maxaa la odhan jiray een, maraakiibta ajnabigana mar walba haddii aan xal laga helin dhibaatadu waxaa laga yaabaa inay soo noqoto marka mar walba isagu wuxuu leeyahay dhalinyaro badan oo laga yaabo marka hore inay een, eh, iyagoo iska kalluumaysanayaba maraakiib waaweyni jeeraysa marka isagu wuxuu waanu usoo jeedinaya uu leeyahay een, falkanna ma wanaagsana isla markaana dhibaatada mar walba keenaysa waxa laga qabto dhowr wanaagsan dhegeystayaal laanta afka soomaaliga ee v o a aad nagala socotaan n falastiini marar kala duwan waxaa jira een, eh, heeso iyo cayaaro gud iyo xilliyadii hore waxyaaba badan oo dhaqanka la xidhiira jiray oo dee aada loo xiisan jiray marka dhallinyaraduna iyo dee inagu waa iska jecel lahay ciyaaraha iyo heesaha iyo inta badan waa la jecel yahay waana la xiisaya Een, eh, marka magaalada boram oo kale waxaa jira horta iyaga qudhooda ciyaarahaasa kala duwan oo saylicidii dhaantadii deegaanba waxaa laga yaabaa qaar inay caan ku yihiin ma fahanti qaybta koonfurtoo kale maxaa ugu caansan horta Aan ciyaaraha inta badan waxaa moodaa dhaqanka marka la yiraahdo inay aada isaga daba dhow yihiin Een, dhulka beeraha ciyaaro gaaraha laga ciyaaraa dhulka xoola dhaqatadana ciyaaro gaaraha laga ciyaaraa marka waxa kala duwa oo ciyaaruhu ay ku kala duwan yihiin waa hadba een, dadkaas reer miyiga ah deegaanka keliya maahan hadday xoolo leeyihiinna waa isku ciyaaro dhow yihiin hadday beera leeyihiinna waa isku ciyaaro dhow yihiin marka waxaa moodaa dhaantadoo kale in meelo badan ay ka jirto weli saqadoo kale meelo badan inay ka jirto jaandheerta een, jaandheerta sidoo saylicida.
kale marka waxaa moodaa in een, beereyaa jirtaa een, ciyaaro kaloo waxaa jira hidiya dhaqan oo kala duwan oo oo dadka ay ay siyaabo kala duwan u isticmaalaan laakiin ismaaciilo waxaasoo dhan waxaa moodaa inay soo yaraanayaan Een, ama ha noqoto een, dadkii oo isbedel uu ku yimid oo dhalinyaradii baadiyaha joogi jirtay kuwii xoolaha dhaqi jirta oo kale waxaa moodaa waa dhalinyarada hadda tahriibaya inantii ciyaar kuwa gudka magaalooyinka soo galaya marka waxaa moodaa in dhalinyaradii miyiga ku nooleed hadda ama baadiyaha ku nooleed ay soo yaraanayso gabadhii beerta fali jirtay oo inta baxda subaxda ayadoo guntiina xiran beerta inta soo fashaa badar soo qaadata caawa reerka u karin jirta waxaa moodaa hadda hawshaasi in inta badan deegaanada ay aada ugu yaraadeen waan gartay dhalinyarada laftirkoodana waxaa moodaa in aanay suugaanta marka la yidhaahdo oo kale ama meelaha al-shabaab ka taliyoo kale looguma ogola meelaha qaar een, masaajidaa laga furo waxaa leeyahay looma soo dhoweyn kara ciyaaraha dad badana maaragtay marka waxaa moodaa in waxyaabahaas oo dhan isbedelka ku dhacay dalka waxoogaa yar uu soo yareeyay dhalinyarada laftirkooduna hadda haddaa u shido sayliciga inta fahmaysaa iska yara ama dhaantada ama hooli saqada Waan ilaa ga- dib loo casriyeeyo muusig lagu soo daro luuqad ay fahmayaan loogu jilciyo waan gartay n welibana een, eh, waxaa jirta inantii awl ciyaar gudka lagula kulmi jira haatan facebook baa dee lagula kulma ama wiilkii haasaawo tegi jira haatan facebook baa laga haasaawo taga haddaba wariyaha v o a magaalada borama haashim sheekh cumar good ayaa la kulmay hal abuur aadan xasan faarax oo ku nool borama oo ka sheekeynaya ciyaarahaas hore warbixintan ayuuna kasoo diray aniga oo ah een, abwaan aadan xasan faarax geelsidaan ahaa waan ku soo raagay geela markaannu xeeb joogno ee aaggaa saylic iyo dhankaas aanu joogno waxaannu ciyaari jirnay saylici oo gabadha waxaannu odhan jirnay soo soco siraadee sidaadoo kale la waayey tag tag tag hadday gabadhu soo odhan weydo haa haddaad gaaran weheyda gaardhigey miyaad gaaran gogol si loo dhigo ey baannu gabadha odhan jirnay aadan maadaama uu ahaa xoolo dhaqato sida badan waxaa u dhaqan ah inay guurguuraan oo kolba deegaan ay degaan xoolo dhaqatadu aadan wuxuu ka warramayaa kolba meesha ay u guuraan in ciyaarta dhaqan soomaaliga ah ee caanka ka ahay geeljiruhu wakhtiyadaa hore yaqaaneen wuxuuna yidhi markaannu buuraha soo gallo waannu bedeli jirnay oo oo buuraleyda markaan soo gallan ban ka soo baxno waxaannu ciyaari jirnay saddexley dabqahalooho oo careeher dagahayehoy inaabtooy hee dhegeliyo reehe eherka dhaha dhacahayehoy waa sidaahase gediigoho ohodu kaalaadhe oy baan odhan jirnay markaanu dhaafnan aagga gebile iyo halkaa wajaaliya sidaa u gallo waanu beddeli jirnay oo hir waanu beddeli jirnay oo waxaanu odhan jirnay hir weynu helo hoosiyaynahay allow hibadeeda noo keenay baanu odhan jirnay haddaanu sii dhaafno oon xaggaa iyo qadow iyo madar sii gallo waanu beddeli jirno batar baanu ku beddeli jirnay aadan wuxuu ka sheekaynayaa xilliyada geedigu la dheeraado ee ay gaadhaan deegaanada ka fog deegaanada ay ku noolaayeen siiba deegaanada soomaalida iyo etoobiya in ciyaaraha dhaantada ay ciyaari jireen markaanu daantaas iyo halkaa ka gallo etoobiya dhaantaa lasoo marka hore batar baan ku bedeli jirnay laakiin markaanu dhaafno waxaan la soo bixi jirnay dhaanto haddee gabdhaha reeraha leh markaanu dul tagno ee reer gabdhihiisuna cajab geliyaan waanu heesi jirnay waxaanu odhan jirnay reeryahow ergaanahay erge edebsan baan nahay ama ayda nagu dira allaahayow ama ooda naga roga ee markaan idhaahno haddee habluu soo bixi waayaan waanu ducaydayn jirnay oo waxaanu odhan jirnay haddaba dheeragtaye fundhaalka dhigo dhexweynay ku soo hodhacdhaantaada show haddaba dheeragtaye fundhaalka dhigo dhexweynay ku soo hodhacdhaantaada ay baanu odhan jirnay dhaqankeynu saas waa ama dhaqanka soomaaliyeed siiba goboladan ilaa dhaantaasi saasee aan ka soo warramay sidoo kale abwaan aadan wuxuu ka hadlayaa isbeddelka ku yimid dhaqankii soomaaliga siiba sheeka caruureedkii oo wakhtiyadan dambe ubadka lagu maaweeliyo filimada la yidhaahda kartuuniska halkii wakhtiyadii hore ama dhaqamadii hore looga sheekayn jiray butida iyo waxyaabaha la mida marka waxaad moodaa dadkan maanta inuu dhaqankii ka tegey oo hidiya dhaqankii laga tegey oo hooyaday ciidaa ay bartay butida oo iga sheekayn jirtay oo odhan jirtay hooyo waa bahal calool weyn oo afdheer oo gamcale oo hadasha oo dadka dhegaysata markaan dhulka barofleyda bahash tifiyada ka arkay waxaan gartay waxay hooyaday iiga sheekayn jirtay inay butida ahayd maxaa beddelay dhaqankii tom jerry iyo maalikijans iyo wax lamida ay dhalinyartii daawanayaan hadda adu filimay daawanayaan islaantii hooyadeeda ama macoydeeda ama ayeydeeda hayda uga sheekayn lahay hidiya dhaqankii amba aabbihii ka sheekayn laha isaguna wuxuu daawanayaa t v waxaan leeyahay oo muraayad buu daawanaya oo wax kaluu daawanaya ardaydiina ama dhallinyaradiina waxay ka daawanayaan dee kolley wax ka socda muraayadahaas oo aan dhaqankeenna ku fiicnayn ugu dambayn haddaba abwaan aadan siduu u arkaa halka gabadha maaragtay urduniyadda ama ninka cumaaniga ama ninka suudaaniga ama ninka yabaniga ee maraya washington adoona weydiin qabiilka uu yahay waad garanaysaa waxaad ku garanaysaa hidiya dhaqankii gobolkaa aad ku arki jirtay ama waddankaa aad ku arki jirtay ayaa ka dhex ayaa ka muuqda ninkii oo uu suuqa ku maraya oo ku xargoonaya abwaan aadan xasan faarax waa abwaan sameeya gabayada iyo ciyaaraha haydaha iyo dhaqanka waxa uu degan yahay deegaanka degmada lughaya wuxuuna igu warramay wakhti uu joogay magaalada boorama hashim sheekh cumar good v o a boorama aada u mahadsan yahay haashim laanta afka soomaaliga ee v o gaar ahaan idaacadda duhurnimo ayaad nagala socoteen haatanna dhinacii heesa ayaan jillaacinna falastiin maxaad noo haysaa waxaa noo hayaa heesta la yidhaahda farxad waa codadka macaan ee kin khaalid iyo ikraan caraale
dagan inan ammaanlahay daran iyo kalkacali ubax daraya muusan darman xooshu dhalataay
dabibkii naftayda danbiyo wanaago dayaxi iftiimi ragba kaan ka doorto
ma ogtahay daraada dumar kale uu diido dada ka jeclaado duuqiygii noqoti daadihii kalkacalkii
ma og tahay garaada dooyada magaalada dawaafoo dulmeeyo dadku igula yaabiye kaalayo i daawiye
tadabiyo aruus nolol dacaduuca aan wada dakayno cashaqu waa darari farxad iyo damaasha dayinkiina nagu simo
deexiyo jacayl nolol dera oo waca aan wada degno cashaqu hadaraya farxad iyo damaasha
ama lagu durduurtaay quruxdii dinaydii daymada haweenka araggii dalkayga
daawus lamodiyo onkadiyo dayaano daruuraha ilaaciyo diriir horay waatee
moogtahay daraada cidan dumarba kuu dhigo dunidaba ma joogti biyadaab lamoodi waan ku doonayay
moogtahay daraada dantaydii u daayo duni waxaan u jecelahay dacadii warkaagi kaalayo idaadii
tadabiyo aruus nolol daacadu waca aan wada takayno cashaku waa darari farxad iyo damaasha daynkeena nagu simo
deexiyo jacayl nolol dera oo wacan aan wada degno cashaqo hadarada farxad iyo damaasha daynkeena nagu simo
tadabiyo aruus nolol dera oo wacan aan wada takayno cashaqo hadarada farxad iyo damaasha daynkeena nagu simo
codka macaan ee kiin khaalid iyo igraan caraale aanu intaasi ku dhaafnay heestii farxad markana waa ciyaarihii waxaa inoo haya axmed cali sheekh
kulan wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada xubinta cayaaraha aynu ku bilaawna ee kooxda arsenaal ayaa waxa ay hakad ku samaysay wadahadallo dhinaca qandaraas kordhinta oo u socday kooxdaasi iyo ciyaaryahanada kale ah alexis sanchez iyo mesud ozil waxaana sidaasi shaaca ka qaaday macalinka kooxda arsenal arsen venger labada ciyaaryahan ayaa waxaa qandaraaska ay kula jiraan kooxda arsenal ka haray oo keliya shan iyo toban bilood waxaana ay dhowaanahan wadeen wadaxaajoojyo ay la leeyihiin kooxda arsenal ayadoo wararka qaarna ay sheegayeen inay doonayaan inay ka tagaan kooxda haddii aan qandaraaska loo kordhin oo lacag badan aan la siin waxaan go'aansannay in aan diiradda saarno xilli ciyaareedkan innaga oo wadahadallada geli doona marka la gaaro xagaaga labada ciyaaryahanba waa isku arrin ma doonayno in aan xoogga saarno kubaddeena cagta islamarkaana ku mashquulno dhinaca wadaxaajuudka qandaraaska sidaas darteed waxaa qof waliba u wanaagsan in arrintan laguda galo marka la gaaro xagaaga waxaa sidaas yidhi macalinka kooxda arsenaal arsen venger dhinaca kale ciyaaryahan diego costa ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in uu sameeyey wax kasta oo uu kaga tegi lahaa kooxda chelsea kahor inta aanu bilaabin xilli ciyaareedka iminka lagu jiro xagaagii lasoo dhaafay weeraryahankani ayaa waxaa lala xiriirinayay inuu ku biiri doono kooxdiisii hore ee dalka spain atletico madrid markii uu kooxda chelsea la qaatay xilli ciyaareed aad niijab u lahaa sanadkii costa oo la hadlayay wargeeska elarguero ayaa waxa uu yidhi kooxda atletico way og tahay in dareen qaasa ay ugu leeyihiin waxaan sameeyey wax kasta oo aan kaga tegi lahaa kooxda chelsea hase yeeshee markii uu yimid macalin conte waxa uu xidhiirkeenu ku bilowday si wanaagsan sidaa darteedna waxaan go'aansaday inaan sii joogo kooxda chelsea ugu dambayntiina xidhiirka kubadda cagta qaaradda yurub ayaa ka fikiraya in canshuur dheeri ah la saaro islamarkaana la xadido tirada ciyaartooyda ay haysan karaan qaar ka mid a kooxaha ugu waaweyn qaaraddaasi sida uu sheegay madaxa xidhiirka uefa alexander seferin isbeddeladani ayaa waxaa la doonayaa sida uu yidhi in lagu joojiyo kooxaha waaweyn in ay ciyaartooy badan haystaan iyagoo ku takrifalaya kooxaha laga lacagta badan yahay qorshahan oo iminka laga fikirayo un ayaa haddii la isku dhaco waxa uu keeni doonaa in la sameeyo lacag xadidan oo kooxaha waaweyn ay mushaar u bixin karaan haddii markaas ay dhaafaana laga qaadi doono canshuur xaddhaaf ah taasina waxay keeni doontaa in ay ku ekaadaan lacagta loo qoondeeyey waxaana taasi awood ay siin kartaa kooxaha laga lacagta badan yahay in ay ciyaaryahanadooda haystaan oo kooxaha waaweyn aysan ka qaadan waxaynu samayn doonaa wax walba oo aynu ku qiimaynayno suuqa kala iibsiga ciyaartooyda si aynu uga dhigno kubadda cagta qaaradda yurub mid awooddeeda ay miisaaman tahay oo aanay kooxo yar oo kooban iska maamulin ayuu yidhi safarin xubintii cayaarahana waana galintaas
axmed cali sheekh iyo ciyaarihaanu intaasi ku dhaafno ismaaciil bal dib noo xasuuso qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa mahadsanid falastiin booliska dalka britain ayaa maanta sheegay inay xidheen toddoba qof kadib weerarkii arbacadii shalay ka dhacay meel u ku dhow xarunta baarlamaanka ee magaalada london kaasi oo saddex qof lagu dilay soona dhammaaday markii sarkaal boolis ahi uu toogasho ku dilay qofkii weerarka soo qaaday mark rowley oo ah madaxa qeybta ka hortagga argixisada ee booliska london ayaa sheegay in xadhiggani uu yimi kadib baadhitaan lagu sameeyey lix guri islamarkaana baadhitaanadu ay weli ka socdaan london birmingham iyo qeybaha kale ee dalka britain mahadsanid ismaaciil haye waxaan filayaa markana dhinacii een, heesaha inaanu jalici doono
waxa ii darantay axadii andoortaye jabinaayu dhigeen mise waa dileen dambi ii gashayaasoo daahire ducwaalid habaar maad ka doorate waxa ii daran dayaxdii aan doortaye dabinaayu dhigeen mise waa dileen dambi ii gashayaasoo daahire ducwaalid habaar maad ka doorate
codkaasina wuxuu gebagabo u yahay idaacadda iyadii duhurnimo falastiin axmed iimaan iyo anoo ismaaciil xuseen farjare idinla socodsiinaya tan iyo intayna afarta galabta kulmayno waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiise leh